ajandayaasha shirka ugu waaweyna waxaa ka mid ah warbixinta amniga oo laga dhageystay wasaaradda amniga halkaas ay ku soo bandhigtay weerarkii ugu dambeeyey ee argagixisada ay ku qaadeen israa'il uu soo bandhigay taliyaha booliska golaha wasiiradu wuxuu si aada u bogaadiyey laamaha ammaanka sida ay uga falceliyeen ama ay ula falgaleen weerarkii argagixisada ahaa halkaasi isku dayga ay rabeen inay dadkaasi shacabka meesha ay ku waxyeeleeyaan golaha wasiirada wuxuu aada u bogaadiyey sida shacabka soomaaliyeed ay ugu soo badbaadiyeen ciidamada booliska iyo dhammaan laamaha amniga qaybihiisa kala duwan sidoo kaleeto ajandihii ugu weynaa waxaa ka mid golaha wasiirada wuxuu aad iyo aad u bogaadiyey geedi socodka dib uyagleelidda ama dib u dhiska maamulka galmudug golaha wasiirada waxa ay bogaadiyeen dadaalkii iyo heshiiskii lala gaaray ahlusunna waljamaaca ee ay soo afmeeraysay caqabadihii hortaagnaa maamulkaasi dib u dhiskiisa sidoo kaleeto golaha wasiirada wuxuu maanta ansixiyey hindisa sharciyeedka hindisa sharciyeedka difaaca qaranka soomaaliyeed sidoo kale wuxuu ansixiyey siyaasadda shaqo abuurka qaranka sidoo kale golaha wasiiradu waxay ansixiyeen xeerka hay-adaha aan dowliga ahayn sidoo kale waxaa la ansixiyey xeerka cafiska dadka isku soo dhiiba dowladda waxyaabihii kale dheeriga ahaa ee meesha shirka golaha wasiira looga hadlo waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxa uu faray guddiga fatahaadaha iyo maaraynta masiibooyinka in si deg deg ah ay ugu gurmadaan fatahaadihii ka dhacay degmada afgooye iyo sidoo kale degmada caluula si dhaqsi ah loo gaaro shacabka soomaaliyeed ee halkaasi ay dhibaatada ku haysato